إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada qodobada wararka alfurqaan in ka badan toban askari oo ka tirsanaa ciidamada uganda ayaa dhimasho dhaawaca ku noqday qaraxyo ka dhacay gobolka shabeellaha hoose dad badan ayaa u dhintay kuwana cudurro halis ah ayay ka qaadeen shidaal qodis afar sano ka hor ay etoobiya ka samaysay dhulka soomaali galbeed amni darro iyo xaalada xagga nolosha ah ayaa laga soo sheegayaa degmo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose in ka badan lix kun oo iskuul oo ku yaala dalka etoobiya ayaa xirmay sababo ku aadan colaadaha iyo musiibooyinka rabbaaniga ah ee ka jira dalkaas ciidamada dowladda federaalk iyo maleeshiyaadka hubaysan ee isbaarooyinka dhigta ayaa caqabado badan ku haya gaadiidka dadweynaha ee gobolka hiiraan dowladda azerbaijan ayaa ka hadashay maraakiib laga leeyahay dalkeeda oo ku xiran xeebaha elitiriya dabley hubaysan ayaa weerar ku qaaday madaxtooyada dowladda jaad آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن haatanna warkii oo fidsan in ka badan toban askari oo ka tirsanaa ciidamada uganda ayaa dhimasho dhaawac ku noqday qaraxyo ka dhacay gobolka shabeellaha hoose warkaasi waxaa inoo haya haashim faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha ciidamada shisheeye ku gaalay silsilado qarxyo ah oo shalay lagula beegsaday inta u dhexaysa deegaanada laanta buuro iyo lamber lixdan ciidamadan oo ka soo baxay magaalada muqdisho ayaa waxa ay sahay wadeen ciidamada shisheeye ee ku sugan laanta buuro iyo lamber lixdan waxaase waddada u galay rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo silsilada qaraxyo ah la beegsaday qaraxyadaas ayaana khasaaraha ay u geysteen ciidamada shisheeye waxaa ka soo baxaya tafaasiil dheeraada waxaana gaaray ciidamada shisheeye khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ugu yaraan afar askari oo ka tirsan ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda ayaa ku naf waayay qaraxyada halkaas sidoo kalena ay ku dhaawacmeen toddoba kale toddobada dhaawac ah waxaa ku jira sarkaal miinabaare ah waxaa sidoo kale ciidamada shisheeye laga gubay gaari xamuul ah oo uu qarax haleelay dhanka gobolka bakoolna ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay weerar ku qaadeen garoonka degmada waajid xilliga weerarka uu dhacayay waxaa garoonka ka degaya diyaarad sahay u siday ciidamada halkaa ku sugan diyaaradan ayaana waxaa soo gaaray rasaasta ay ridayeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab taasoo sababtay inay waxyeello gaarto diyaaradda si deg deg ah ayeena uga duushay garoonka iyadoo kusii jeeday magaalada muqdisho laakiin taas way suurogeli weysay sabab la xiriirta rasaasta gaartay diyaaradda iyadoona loo weeciyey dhanka garoonka magaalada baydhabo dad badan ayaa u dhintay kuwana cudurro halis ah ayay ka qaadeen shidaal qodis afar sano ka hor ay etoobiya ka samaysay dhulka soomaali galbeed faasiil ku aadan warkaasi cabdalla mukhtaar ayaa soo jeedinaya boqolaal qof oo soomaali ah ayaa dhintay kuwo badanna waxaa ku dhacay xanuuno uu kansarku ka mid yahay taasoo ay u sabab yihiin wasaaradda macdanta ee itoobiya iyo shirkado shidaal qodista deegaanka qandaraas lagu siiyey kuwaas oo sumeeyey agaga ay shidaalka ka qodayaan oo aad u badan xalqadii afaraad ee taxanaha aan u bixinnay shidaalka soomaaliya hanti baylah ah oo lakala boobayo ayaa waxaa ka soo muuqanaya dhibanayaal iyo salaadiin ka waramaya waxyeelada uu shidaal ku dhexal siiyey kaasoo soo saaristiisu inteeda badan qabyo tahay gabadhan xanuunsan ee idinku arkaysaan ayaan abbaheed ahay xilli annagu aanu soo gurnay laamiga intii sunta lagu daadiyey annagoo geeddi adhi iyo awr heer dhan ah gabadhanoo adhigii ay wada waxba kama hadhin adhi fara badan buu ahaa gaadiidkii saddex riti dameer waa dhinteen suntii bay u dhinteen gabadhayna wataa taalla idinku waad argtaan caruur hadda waa inta hadda sunta lagu daadiyo hadda jeenuhu ka shaqaynaya meesha wadnaha ay xanuun ahayeetee iyo madaxa iyo jirkoo dhan way dhacday hadda in la roga mooyaane male iyaduma farma dhaqaajin karta wadnaha iyo madaxa warkeeda qabta jirkoo dhanna hadda wada xanuunaya ilaa lagu haya gacmaha badankii dhanna waa wada iskoola mid dadkiguu ku luga beelay wuu ku laxaad beelay wuu ku indha beelay wuu ku dhego beelay wuu ku qalbi beelay cudurro aanaan arki jirin oo kansar la yidhaahdo yaa dadka laynaya boqolkiiba boqolkiiba konton yaa dadkii wax buka iyo wax dhintuu noqday carruuraha dhalanhaya ayagoo dhegala ayagoo indhala intaba way dhalanhaya iyo dal midna ma jirto waxay macaanta kala baxday iyo waxay dhegaydihii irbadaysay iyo waxay sun ku daadaysay intaa markuu dhulku noqday aan degi jira xawayaanka aan ku noolayn xitaa ugaadha waa dhammaatay xoolaha ayaa cadami ma leh hadda intaasaa naga dhimatay haddaan idhahno waxba noo qabo meesha dowladda kaaluub waxay noo tartami waxay noo dhintami waxay noo tartamaa weligiiba hala aasaaso shaal baan shaqo ka helin xoolihii baa nagaga dhammaaday raggii baa nagaga dhammaaday haddana sun bay noogu dartay dhibaatadaa nagu haysata kaaluub ilaahay naga soo gaadhan leenahay rabbiga caadilka dhulka soomaali galbeed waxaa ku jira shidaal aad u badan abiy axmedna waxa uu aad ugu xusul duubayaa sidii uu u heli lahaa bad iyo dekad uu isagu leeyahay oo uu shidaalkaasi ka dhoofsado muuqaaladan ayaa ahaa kuwo taxano ah oo ay diyaarisay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan kuwaasoo lagu soo bandhigay sida ay dowladda federaalk oo madax u ah xasan sheekh ugu heellan tahay sidii ay khayraadka ummadda soomaaliyeed bad iyo beriba ay ugu gacan gelin lahayd shisheeyahan nooc weliba leh amni darro iyo xaalada xagga nolosha ah ayaa laga soo sheegayaa degmo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose sida warkaani uu ku faahfaahinayo maxamed qaasim degmada qoryooley oo ka mid ah degmooyinka gobolka shabeellada hoose waxaa laga soo sheegayaa amni darro baahsan iyo xaalado nololeed oo ay wajahayaan dadka ku dhaqan degmadaas amni darrada oo ay sababeen ciidamada dowladda federaalk ayaa saameyn xoogan waxa ay ku yeelatay dadka ku dhaqan degmada waxaana askartu ay dhac iyo dil ay ku hayaan dadka rayidka ah iyadoo ay taasi jirto ayaa waxaa haddana lasoo sheegayaa in biyola-aan iyo caafimaad darro ay ka jirto degmada sida uu sheegay maxamed xaaji shigshigow oo ah guddoomiyaha degmada qoryooley degmada baahadiya malkayaa sokoro degmada degmad colaad iyo galley ahayd oo colaad la geliyo ummadii shal firirti wal shalqahi wayra faadi ummadii beeraliya ahayti iyo hooley beeroogii xilligii beeran tacbaday dhan ummadii dagaala degmada kadhii lambeer tacbada male haddan kaaga daran oo roobabkii yaraadeen webigii hoose andhiyeen qoryooley dhibaatatii inkunkaa taagint teeginta roob ma jira beero beer bahay male beeroog ibirwe walah kuguhawgisraantku maaragaasan may jira caafimaadkii liidida walbarashadii liidita tuulooyinkii dadka anqaxayn haska qaxayn haddana xaaladii qoryooley matawya waxaa dhacadiya haba yaraatee hal barasta moolan sheena ma jiro goobaha ay ka taliso dowladda federaalka iyo maamulada kale ee ku daaban shisheeyaha ayaa waxa ay dadku ay ka cawdaan mar kasta dhibaatooyin saameyn ku yeeshay nolosha dadka ku dhaqan goobahaas halka dhulka ay ka taliso xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee dadku ay ka helaan adeegyo kala duwan sida waxbarashada caafimaadka iyo kuwo kale in ka badan lix kun oo iskuul oo ku yaala dalka itoobiya ayaa xirmay sababo ku aadan colaadaha iyo musiibooyinka rabaaniga ah ee ka jira dalkaas cali aadan xasan ayaa warkaan inoo haya in ka badan lix kun oo iskuul oo ku yaala dalka itoobiya ayaa xirmay sababo ku aadan colaadaha iyo musiibooyinka rabaaniga ah ee ka jira dalkaasi dalka itoobiya oo ay ka socdaan dagaallo culus oo u dhexeeya maleeshiyaadka kala duwan ee ka dhisan dalkaasi iyo dowladda xabashada itoobiya ayaa lasoo warinaya in hadda ay xirmeen kumanaan iskuul oo ku yaala dalkaasi in ka badan lix kun oo iskuul oo ku yaala dalka itoobiya ayaa lasoo warinaya inay xirmeen sababo ku aadan colaadaha iyo musiibooyinka ka jira dalkaasi caruur ay tiradooda ka badan tahay sagaal milyan kuna nool dalka itoobiya ayaa iminka waxbarasho la-aan ah waxaana gobolada ugu badan ee ay dhibaatadan ka taagan tahay ay kaleeyihiin gobolka axmaarada oromada iyo tigreega ugu yaraan laba macalin ayaa bishii lasoo dhaafay waxaa lagu dilay degmada sinan ee bariga madiqada goonjam kana tirsan gobolka axmaarada ee dalka itoobiya ciidamada dowladda federaalka iyo maleeshiyaad hubaysan ee isbaarooyinka dhigta ayaa caqabado badan ku haya gaadiidleyda dadweynaha ee gobolka hiiraan waxaa ka waramaya warkaani farxan cali cabdulaahi gaadiid badan oo xamuul ah islamarkaana sida badeecado kala duwan ayaa waxa ay muddo bilooyin ah ku xayiran yihiin qaybo ka mid ah gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya ciidamada dowladda federaalka iyo maleeshiyaad hubaysan oo isbaarooyin dhigtay deegaano ka tirsan gobolka hiiraan si gaar ah duleedka magaalada beledweyne ayaa waxa ay dhac iyo dil u geystaan dadka rayidka ah muddo ku siman siddeed bilood ayay ganacsatadu sheegeen in gaadiidka xamuulka qaada aysan soo gelin magaalada beledweyne xabsi ay ka qabaan in dhac loo geysto awgeed arrintan ayaa walwal ku beertay shacabka ku nool magaalada iyo guud ahaan deegaanada hoos yimaada ganacsatada ayaa sidoo kale sheegay inay cabasho ka daaleen islamarkaana aysan jirin cid wax uga qabatay sidii hantidooda loo badbaadin lahaa marka laga yimaado arrimahan ayaa dhanka kale waxaa jira askar bartilmaameedsata dadka waddooyinka maraya iyagoo dhac joogto ah ka geysta goobaha ay maamusho dowladda federaalka waxayna jirdilaan dhammaan kuwa ka dhaga adeega inay dhiibaan sida taleefanadooda taas oo walwal joogto ah gelisa dadka ku dhaqan mandiqadda tallaabadan ayaa muujinaysa in maamulada ka jira gobollada dalka ay ku fashilmeen xaqiijinta amniga dowladda azerbaijan ayaa ka hadashay maraakiib laga leeyahay dalkeeda oo ku xiran xeebaha elitiriya mubaarag cumar ayaa faahfaahinaya markii ugu horreysay dowladda azerbaijan ayaa war rasmi ah ka soo saartay saddex markab oo ku dhowaad laba bilood ku xirnaa xeebaha dalka eriteria oo ah dal ka go'doonsan caalamka intiisa kale wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka azerbaijan ayaa warqad diblomaasiyadeed oo ay kaga cabanayso maraakiibta kaga xiran u dirtay dowladda eriteria iyadoo oo u maraysa safaaradaha ruushka iyo etoobiya si ay u gaarsiiyaan madaxda waddankaas maraakiibtan oo marayay kanaalka suweys kuna sii jeeday dalka imaaraadka carabta ayaa xeebaha dalka eriteria lagu qabtay bishii nofembar ee labada kun afar iyo labaatanka kadib markii cimilada xumaatay ay sababeen inay u weecdaan biyaha eriteria halkaasna lagu qabto ilwareedyo ayaa sheegaya in maraakiibta saddexdaa lala qabtay ilaa sideed iyo toban shaqaale oo la socday kuwaasoo dhammaantooda ka soo jeeda dalka azerbaijan shaqaalaha maraakiibta ayaa la sheegay inay la eldaran yihiin cuntiyari muddo ku dhowaad laba bilood taasoo ka dhigaysa xaaladooda mid aad u adag maadaama uu dalkan yahay mid macluul daran ee ka jirto si kastaba ahaatee waxaa marar badan dalka eriteria lagu qabtay maraakiib iyo dooni ay leeyihiin dowladaha reer galbeedka kuwaas oo marayay biyaha dalkaas warkan wuxuu idinkaga imaanayaa warbaahinta alfurqaan dabli hubaysan ayaa weerar ku qaaday madaxtooyada dowladda jaad wararka inaga soo gaaraya dalka jaad ayaa tibaaxaya in rasaas xooggan laga maqlay maqribnimadii shalay meel u dhow madaxtooyada oo ku taala bartamaha caasimada dalka jaad ilo dhanka ammaanka ah oo u dhashay dalka jaad ayaa u sheegay wakaalada faransa bress in dabli hubaysan ay weerar ku soo qaadeen gudaha madaxtooyada iyadoo kolonyo gaadiid ah ay wateen ciidamada jaad ay ku wajahnaayeen dhanka madaxtooyada dowladda jaad ayaa u sheegtay wakaalada wararka faransa bress in weerarka lagu qaaday xarunta madaxtooyada ee magaalada caasimada ah ee jaad arbacadii kaas oo ay ku dhinteen oo ay ku jiraan siddeed iyo toban qof oo weerarka soo qaaday wasiirka arrimaha dibadda iyo afhayeenka xukuumadda cabdiraxmaan kalaamullah ayaa sheegay in kooxaha weerarka soo qaaday ay ka koobnaayeen afar iyo labaatan qof dhammaantoodna ay u qaybsameen wax la dilay ama wax dhaawacmay waa siduu hadalka u dhigay isagoo xusay in dhimashadoodu ay gaartay siddeed iyo toban qof halka lix kalena laga dhaawacay waxa uu intaa ku daray in khasaaraha soo gaaray ciidamada ilaalada madaxtooyada ee ka hortegay weerarka uu ahaa hal dhimasho iyo saddex dhaawac ah oo mid ka mid ah uu soo gaaray dhaawac culus wasiirka ayaanan wax faahfaahin dheeraad ah ka bixin cidda ka dambeysay weerarkaas weerarkan ayaa yimid saacado kadib markii wasiirka arrimaha dibadda ee shiinaha uu booqasho ku tegay magaalada caasimada ee jaad halkaas oo uu kulamo kula qaatay mas-uuliyiinta jaad oo uu ku jiro kulan uu qasriga madaxtooyada kula qaatay madaxweyne maxamed idriis guud ahaan warkii alfurqaan waa naga intaa